taariikhdu markay ahayd tobankii bishii labiyo tobanaad laba kun iyo labaatan abbaaro toddobadii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal cabdulle axmed muudey muumin oo magacyadiisu afgarashadu yihiin cabdiwaaxid isaaq afar iyo labaatan jirah ina ceeblo muuse cilme ku dhashay wallaweyn lab cumar aadan maxamed isaaq oo magacyadiisa afgarashadu yihiin zakariye cumar isaaq sagaaliyo labaatan jirah ina faadumo maxamed ku dhashay gobolka bakool kuwaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka dhagarta ah islamarkaasna ay dil bareera u wada geysteen marxuumiinta kale ah kow marxuum ekis dable xoog cali cabdulle maxamed taariikhdu markay ahayd saddexiyo tobankii bishii koobiyo tobanaad laba kun sagaaliyo falkaas oo ka dhacay suuqa weyn ee degmada wada jir labo marxuum ekis dowladda hoose cabdulaahi maxamed hilowle taariikhdu markay ahayd labiiyo tobankii bishii tobanaad laba kun sagaaliyo toban falkaas oo ka dhacay suuq boocle ee degmada dharkeeni waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd lixiyo tobankii bishii labiyo tobanaad laba kun iyo labaatan maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii koobiyo tobanaad laba kun labiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa